waan ku salaamayaa weliyo saalixi rababka horta sanadkan qaabka ay ku bilowdeen waa ka duwan yihiin qaababka hore rababka horta rabab aad iyo aad biyo badan oo tooga aad biyo u keeneen maahan laakiin waa roob dalka iyo deegaankaba anfacay sababto ah laba xilli roobaad ilaa saddex xilli roobaad gobolka si toosa marka waxaad moodaysaa roobka daayo yaraantiisa ankee waxqabad waxaa ka soo baxayo dhulka iyo deegaamadu ku daayo waxaad moodaysaa inuu ka fiican yahay midkii badnaa oo zaahidka ahaa oo iska dihi jiray isagoo yar ayay macnaha xoolaha iyo iyo beeraha iyo dhulka uu si fiican waxooga soo baxaya
abaaro ba-an baa lasoo maray garbaari iyo deegaanada ugu daran waxay ka mid deegaanada dadkii xoolodhaqatada ay ka hayaameen hadda bar nolosha waa sidai xilligan garbaarey dadka degan maadaama barakacyaal badan ay hoy u tahay walaaniyada hore aad iyo aad bay macnaha dadku ooga soo barakaceen deegaamada aad u furfog ilaa likoole iyo ceelcadde iyo ceelguduud ilaa faanweyn ilaa iyo shabeel duulaa kaasi dalkaa yimid oo intaasoo fogaan dhan toddobaatan sideetan kilomitr ka yimid oo aragtay oo dhan kasta oo jaha walba oo gobolka ka yimid muddo ayay joogeen ilaahay mahadi waxa weeye gurmad badan oo dhanka adigu hay-adaha saanfalka ayaguna aad iyo aad bay u dadaaleen bulshada yadana aad bay oo reer garbaarena aad bay u dadaashay ilaahay mahadi hadda waxa weeye meelihii ay ka soo kaceen oo dadkaas ay reer miyiga ka imaadeen hadda waxaan aad iyo aad u filaynaa iyo awood loo helo labada hay-adaha saanfalka sida w f d da ugu saraysay u n security-ga hay-adaha actin hay-adaha axcob oo kuwa degan iyo hay-adihii kale oo local enjoyada dhammaan ilaa iyo iyo unhoj waan gaarsiinay dhammaanna hay-aduhu xoogooda meeshaan ayay degan yihiin dadkaas in laba qodob mid loo sameeyo maadaama deegaana fog ay ka imaadan deegaanadoodana inay ku noqdaan wixii awoodi karo wixii kalena ay maaragta loo sameeyo hoy ay ku sii caruurtooda iyo ayagaba ay ay kusii noolaadaan baryahan marka intaas ayaa hay-adaha u-nka iyo dawliyad bi ay wadeen in maaragtay arrintaas sidii dadkii maaragta loogu celin lahaa meelihii ay kasoo guureen fikir noocaas aan baryahan aan aad iyo aad u wadna
waa gartay guddoomiye maalmahan ama maantaba a iraahda waxaad kulamo la yeelateen wafuud ka socota beesha caalamka oo soo gaaray degmada garbaarey marka wafdigaasi ujeedada socdaalkooda muxuu ahaa maxaase ka wada hadasheen
horta aada iyo aad hay-adaha deeqaha bixiyo inta badan magaalada jooga hay-adood oo qaarna enjoy ay yihiin qaarna ay yihiin international sida n c a oo kale troker oo kale markscob oo kale hay-adaha actin hay-adaha kale oo maaragtay doonariska ayagana joogo dhammaan hay-adaha horta involved waxay ku caayeen sanadkan iyo dhaamin iyo aad iyo aad waxyaalaha la yidhaahdo dadka maaragtay raashin la siiyo iyo maaragtay lagala dadaalo dadka ina maaragtay xaatada iyo dhibka iyo maankii soo marnay adihii maadaama ay hadda roob yimid madaxa ugu saraysana hay-aduhu u-nka yihiin hay-adii u-nkana way timid oo u-n security-ga ah si dadkii securitigooda maadaama dadkii intaasoo meelay ka soo kaceen labadaanan ka hadlayna amniga kow labana waxay ahayd dadkaas sidii loogu gudbin lahaa ama dib loogu celin lahaa waa tahay guddoomiye haddii taa aan ka gudubno wararka naga soo gaaray garbaari waxay sheegayaan in shirweyne looga tashanayo aayaha gobolka gedo inuu ka dhici doono garbaarey islamarkaana ay imaan doonaan mas-uuliyiin kala duwan oo ay uga horeeyaan mas-uuliyiinta gobolka gedo kale arrintaasi maxaad sharaxaad naga siin kartaa
si aad la socotidbo gobolkan waxaa hareeyey siyaasad magac ahaanna gobolka ugu jubbaland u weyn weeyo ama soomaaliya aan dhihi karna bari maahane u la mid yahay gobolkan jubbada dhexa iyo jubbada hoose oo isku daray waana kasii baaxad weyn yahay sidaa uu yahay degmooyinkiisa oo dhanna xor weeyo sidaad la socotidba xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii xilligaas sidii loo aasaasay jubbaland waxaa jubbaland ka socday khilaaf maalinba meel dhiganayay siduu usoo socdayna wuxuu gaaray heerkii ugu xumay jubbaland islamarkaa sii kala fogaatay hadday kala fogaatay waxaa dhacday dalkan soomaaliya qaraar badan baa la sameeyey tibishisiin badan baa la sameeyey saaad la socotidba markii la dhisayey dowladdan xildhibaanadeeda waa iyadii la isku qabsaday dhuusamareeb heshiiskii waa iyadii waxa lagu soo heshiiyey laba qodobee lagu soo heshiiyey in maamulka degmada garbaare aniga ka mid ah inaan tanaasul isla markaana ay xubno laga doorto degmada ay communityga doortaan afar dowlad goboleed oo galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo ay ku jirto iyo puntland ay imaadeen firadooda amniga hawshii noocaas ah waayadii ay feelgarowday ama ay burburtay xildhibaanadii loogu talagalay koo iyo tobanka deegaan doorashada ay ka mid ahayd garbaareyna waayadii xoog lagu qaaday wixii intaa ka dambeyna dowlad cusub oo madaxweynihii horo haddana kusoo noqday madaxweyne xasan sheekh uu gacanta ku dhigay annagu waxaan marka soo jeedinay baaq ah in reer jubbaland in laysku imaado dhammaan wixii daraynayo jubbaland mar ma aana sheegin oo mar labaad maana sheegin si ayaa annaga u tirsano marka ugu dambaysana waa anagii madaxweynihii cusba aan niri soo dhowow madaxweyne waka dee ninkii ay ku taallaa yagaa dhibka ay ku hayso horena waa aduga jubbaland waadaa madaxweyneha haddaan daati xabaad ka gaari doontaa arrintii noocaas oo aan laga ballama madaxweyneha cidhimow mayna dhicin mana suurtoobin waxaa markaa nagu maqaalaa in ra-iisul wasaaraha imaanayo baa lasoo dirayaa xaggeesaasiyo waxaas marka waxaa dadku aad aad bay u maqlayeen laakiin annagu waxa haddaan isku imaanayna kow annaga ayaa naga inaan isku imaano tashano ii ka jiro gobolkaana beelaha dego iyo beesha ugu weyn oo magaca maraxana in horta si kaas ah in dhaqankeeda ayagoo dhaqankoodii oo dhan midaysan iyo ayagoo siyaasiyiintii madaxda u ahayd ay midaysan yihiin inay go-aan ku qaataan garbaaray go-aankaas insha allah wuu naga soo bixi doonaa markuu naga soo baxana waxaan la wadaagaynaa meel kasta oo ay khusayso hadday tahay dowladdii hadday tahay qaramada midoobey hadday tahay soomaaliya waata ugu dambeyn guddoomiye markaa xalkama wuxuu noqon doonaa in marka ku horeyso beesha side ay ku kulmaan hogaankooda dhaqanka iyo siyaasiyiintooda magaalada garbaarey kadibna wadahadal la galo soo sidaa maaha dalka sida u dhacayo awal waxaa jirto kala maqnaasha dhaqanka oo kala baahanna waa jiray abaaro badanna waa jiray kala furfur badan oo iyo wahankii siyaasadeed ee dowladda cusbeed hadda la dhisayey dadkala firaarina waa jirtay hadda leh waxa weeye roobna waxoogaa waddanka u helay abaartiina mid ilaahay naga bixin doona baan filaynaa inay tahay maadaama janiskaas la helay waxaan rabnaa dhaqan iyo siyaasad labadoodaba in maaragtay aan halka gaarna insha allahu aan isku keenno dhammaan maamulka toddobada degmed